Ciyaartan oo haysatay toon dhexe kooxooyinka afraad iyo shanaad ee dufcooyinka Jaamacadda Zamzam Faracashi magaalada Jowhar iyo haysatay ciyaar kama dambeysi oo ay weerareen lamada kooxood walibana ku qayb galay fiirsado ka ciyaarta mas'uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle xiriirka banooniga lugta ee degmada Jowhar iyo qaybo shir duwan ee bulshada degmada Ankoren waliba munaasabada ku hadleen ahaan ku mid ah guddiga Linhil Saaray ciyaarta iyo marti sharaf iyo ahaan ku mid ah macallimiinta jaamacadda Zamzam ilaahay mahad u sugnaatay kaasoo noo suurageliyay maanta in maxaa la barnaamijkii isboortiska maalmahan inuu soo socdo jaamacadda dhexdeeda oo halka inuu soo gabagabay waxaan halka u mahadcelinayaa maamulka jaamacadda Zamzam farceeda Jawhar iyo dhammaan xubnaha ee jaamacadda Zamzam farceeda Jawhar garabkii iyo hiiladii maxaa la nala soo istaageen waxaan kaloo aad u mahadcelinayaa marti sharafta madaxda ee isteedka Hirshabelle maadaama casuumadii aan u fidinay ay maxaa la noo tixgeliyeen waxaa kaloo aad uga mahadcelinayaa ciyaartooydii maxaa leeyahay halkan kusoo bandhigtay ciyaaraha quruxda badan salaan kadib maanta waxaa wada ciyaaray koob in muddo soo socday ku dhowaad bil ardayda kala tirsan jaamacadda zamzam faraceeda jawaar agriculture batch five iyo agriculture batch four waxay guusha ku raacday agriculture batch five waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxaa noo socday kulan kubad oo sanadlaha oo noogu soo ilaalo maanta si qurxan oo hufan waxaa aad ugu mahad celinayaa qoladii guulaysatay iyo qoladii soo dadaashay oo intaan iyankuna tabarta soo gaartay labadaba aad ugu mahad celinaa waxaa kaloo aad ugu mahad celinaya marti sharafta kasoo qayb gashay waxaa kaloo aad ugu mahad celinaya tv-ga hirshabelle oo intaan oo nagu soo caawiyey inuu garab istaagayna iyo maamulka halkan maanta waxaa ka dhacday ciyaar aad u qurux badan ciyaartaasi oo aan ku tilmaami karno jabionis gaar ahaan ay qabatay jaamacadda zamzam farceeda magaalada jowhar ujeeddada ugu weyna tartankan wuxuu ahaa isdhexgal oo ardayda dhexdooda ay isdhexgal ku awuuraayeen nabadduna ay qayb ka tahay ardayduna ay isku fahmaayeen ciyaar qurux badan ay ardayda soo bandhigeen maamulka macallimiinta iyo sidoo kale madaxda kale jaamacadda zamzam waa ku ammaanayaan run ahaantii in ay sidaanoo kale cayaaro qurux badan ay qabato dhanka kale ah maamulaha jaamacadda zamzam farcashee magaalada jowhar ustaad maxad axmed hilowleye weyba ushoosey muhiimadii angleda tartanka ardayda
hadda u soo dhammaaday waxaan aad ugu faraxsannahay in ciyaar qurux badan la soo qabtay wakhti qurux badan waxaan u mahad celinayaa dhammaan tiimka howshaan soo qabtay oo ugu horreeya guddoomiyaha isboortiga iyo guddoomiyaha ardayda jaamacadda zamzam farceeda jowhar dhammaan waxaan leeyahay aad ugu mahadsantihiin shaqadii wanaagsaneed aad qabateen waxay ahayd xilli loo baahnay oo wakhti fursad qaaliya iyo shaqo qurux badan aad qabateen aad u mahadsantihiin insha allah haddana waxaan rajaynaynaa inaan kaalmihii iyo tiimkii iyo howlihii la qabtay dhammaan inaan maxaa la guddoonsiino ka dambeyntii waxaana ku mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaalo ee maamulka hirshabelle ousan koray wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo aan mahadnageen maamulka jaamacadda zamzam iyo oonan hambaleeyeen dhallinyarada ka guulaysatay tartanka banooniga lugta
waxaan leeyahay jaamacadda waxyaabaha maanta ay samaysay soo bandhigtay waxyaaba aad iyo aad u muhiimsan waaye una baahan inaan mar kaste ardayda isdhexgal bulsha loo sameeyo mar kastana waxaan leeyahay jaamacadda madaxdeeda sare iyo macallimiinteedaba waxyaabaha samayseen waa nigu hambalyaynaa waxaanu leeyahay hambalyo hambalyo waxaan leeyahay waa tallaabo wanaagsan ee jaamacadda zamzam tallaabada ay qaaday waxaa la ii sheegay in siddeed kooxood ay wada dheelaayeen oo maantana faynalka koobka ay isugu soo hareen laba kooxood ardaydan waxay ka wada tirsan yihiin jaamacadda zamzam fasalladii ayaa loo sameeyey kooxo si ay isu bartaan runtii intay socotayna isbarasho iyo wanaag ayay ka dhaxleen kubadda cagtana sideeda bannaanba waxaa loogu talagalay isdhexgal bulsho waxaan rabaa jaamacadda zamzam inaan ugu baaqo iyo jaamacadaha iyada la midka ah inay maalgeliyaan koobab waaweyn oo ka baxsan jaamacadda waxaa nagu soo fool leh ee ramadaanka waxaan rajaynayaa in ilaa shan koob lix koob lagu qaban doono magaaladan jowhar oo ay jaamacadaha ku tartami doonaan inay maalgeliyaan maadaama isboortisku uu muhiim u yahay dhallinyaradeenna wax badanna yacni uu ka anfici karo oo ay wax badan uga baaqsan karaan